idaacadda v o a ayaa waxay la xiriirtay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf si ay wax uga weydiiso go'aanka uu qaatay ee horseeday in ay kasoo horjeestaan xubnaha ugu sarreeya maamulkiisa oo uu khilaaf ka dhex hogmo wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiwele ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee imaaraadka carabta annaga maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo midda gobolka aan anagu anugu mas-uulka ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaa dani ugu jirtaa sacuudiga iyo imaaraadka ee uguma jirto galas oo anaan weligayo arkinin wax ka soo socda weli ma anaan arag boorsooyin maaragtay dad lagu laadishaa laga keenaa waa maqlay weligay ma maqal wax guri la dhisay ama iskuul la dhisay oo galas dhisay weligay soomaaliya kuma arag waayahay sabab aan u taageernaana marka meesha kuma jirto midda labaad waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bishii juun markii madasha shirkii security councilka aan fadhinay waanu weydiinay waxaanin war arrintan maxaa idinku khasbay annagii waad ogtihiinoo xoolaha iyaga la dhoofiyo iyo kuwa loo yimaada labaduba sacuudiga imaaraadka ayay aadanaba ka yimaadaan see ku dhacday arrintaani waxay noo ballan qaadeen toddoba cishona siiyay yidhaahdeen go'aan baan idin siinaynaa saddex bilood baa laga joogaa hadda wax jawaab ayna siiyeen lama arko go'aankan saas ayaan u qaatay go'aankan waayahay waxaad ii sheegtay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha arrintan aad ka wada hadasheen oo muddo aad sugayseen in go'aankan wax laga bedelo maxaad xilligan ugu soo beegteen maad horay go'aanka u qaadataan wax waliba waxay leeyihiin waktigeeda go'aanka horena cabdiweli baa qaatay kabacdi shariif baa qaatay kabacdi cali cosoble oo markii uu ku dhawaaqay oo damcay inuu qaatana laga caydiyey maaragtay shaqadii oo gacfaraha lala galay ayaa timid anugu kii afraad baan ba ahay waayahay waxaad tiri maslaxadda soomaaliya iyo midda gobolkaagaba ama maamulkaagaba waxa weeyaan in sacuudiga iyo imaaraadka lala safto maxay tahay maslaxadda galmudug ay ku qabto sacuudiga iyo imaaraadka waxay ku qabtaa xoolaha noo rardhoofiya galmudug baa inta badan leh wax allaaliyo wax badeeca loo yimaadayo dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed hadday xawaaladihii tahay hadday bangiyadii tahay hadday dadkii tahay dadkii waxayse tahay kulligood imaaraadkii degan yihin dadku waa dadkayagii xooluhu waa xoolahayaga xaggee u dhoofsanaynaa xoolaha waayahay dowladdu waxay ku celisay in mawqifkii dhexdhexaadnimada ahaa ay weli ku adkaysanayso dabcan dastuurka soomaaliya marka la eegana awoodaha dowladda dhexe ayaa arrimaha dibadda mas-uul ka ah marka go'aankan aad qaadateen soo ma aha mid khilaafaya dastuurka soomaaliya adeer ma khilaafayo qodobka konton iyo afraad haddii lagu akhriyey kan konton iyo saddexaad wuxuu leeyahay wax allaaliya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan konton qodobka konton iyo saddex baa ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga qodobka konton iyo afraad marka la eego arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadaha lacagta wuxuu awood u siinayaa dowladda federaalka ah adeertani waa mid masiibi ah ma aha wax sahlan ma aha qodobka qodobka konton iyo saddex bal akri kan afraad konton iyo afraad haddaa akrisay kan akri kanaana weyn labadooda wixii masiibiya waa laga wada tashanaya anigu maanta itoo haddii dowladda federaalku tiraahdo lacagta dhaqaalaha reer galmudug u yaalla dubay u yaalla ama sacuudiga u yaalla ama dad ka jooga ama xoolaha jooga soomaaliya in la dhoofiyo ma ma waxaan kala tashanayaa ma waxaan kala tashanayaa ninka xamar jooga kala tashan maayo hadda go'aanka aad qaadateen dowladda ma kala tashateen maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay dalka dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalku oo coordinate garaysaa oo kala hagtaa oo isku hagtaa wax allaalaya waxay noo noo qabatayna ma jirto halkaasay joogaan ayagaa toodii ku mashquula annagana dadkaygii iyo ciidamadaygii iyo amnigaygii iyo dhaqaalahaygii intuba ayay ku xiran yihiin wax allaale waxay nooga qabteenna ma jirto saas daraaddeed inaanu qaraabanno oo aanu carrada iyo dadkayga iyo dalkayga u tashanno waa waa wax naga go'an weeye nimanka hadda ee ka hadlay t kula soo hadlay idinka idinla hadlay oo ah guddoomiye ku-xigeenka ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo iyo iyo iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqadooda ma aha hawshaan hawsha siyaasadda anaa hogaamiye ka arrintaas su-aalan kaa weydiin doonaa laakiin arrinta aad aad aad hadda ka dhawaajisay ee ah inaad qaraabanaysaan ma waxaad ula jeedaa in maamulka galmudug uu isagu cilaaqaad la samaysanayo dalalka dibadda saas kuma odhanhay khaldin waxaa weeye dadkayaga iyo dhaqaalaha naga yaalla dubay iyo xoolaha aanu dhoofsanayno ayaanu ku danaysanaynaa waa dantayada ee ma aha qaraabasho iyo in lacag laga doonanayo ma aha macno waayahay waayahay hadda xaggeed joogtaa adoo raalli ah aniga hadda abudabi baan joogaa maxaad u joogtaa socdaalka aad imaaraadka u joogto muxuu la xidhiidhaa maamul goboleedyada kalena waa joogaan aniguna waa joogaa dee inaanu maaragtay arrintaa lafteeda inaanu saraaxa u siino aano dadkeega waxa naga yeelinin annagu siyaasaddaas maamulka sare uu go-aanku qaatay kuma raacsanin haddaan nahay gobollada intaas ayaanu u joognaa marka idinkaa yimid ee laydinkuma marti qaadinaad ula jeedaa ha annagaa nimid ha waayahay arrinta haddaan usoo noqdo maamulkaaga madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamanku waa ay ka hor yimaadeen go'aankan waxa ay leeyihiin waxna lagala tashtay ma ahan horta wax walba lagama wada tashado wixii laga tashanaayo waa laga tashadaa laakiin go'aanka rasmiyan anigaa leh waana u sheegay arrimahooduna waa arrimo aad moodo inay salka ku hayaan waxyaalo laga gudbay oo galmudug maanta ka gudubtay oo waxyaalo maaragtay beelo iyo wax ku rakiban weeye oo lagu lagu maaragtay shukaansaday inay beelo yihiin saas daraaddeed bay u sheegeen aniguna waxaas wax na gelaya maaha dadkayga iyo dalkayga wixii u dana ayaan samaynaynaa oo keliya waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay joojiso faragelinta iyo dadka maaragtay xildhibaanada iyo faragelinta ay galmudug ku hayso iyo maamulada kaleba inay joojiso ayaanu ka rajaynaynaa si aanu isu fahamno oo aanu si fiican ugu wada shaqayno insha allah kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo isagu jooga dalka imaaraadka carabta khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli